ciidamadaas maraykanka uu dababaray oo gaalada ah oo maraykanka iyo ma ogtahay nimanka la yidhaahdo imaaraadka iyo inta la midka ay wataan dhibaato fara badan baan ku qabnaa maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah dil iyo kufsi iyo dhac iyo barakacin ballaaran oon qof waayeel ah iyo qof dhallinyaro ah iyo qof ma og tahay nugul midna aan arxan loo samaynaynin dhibkaas faraha badan iyo barakacintaas aan ku qabnaa gaalaa wadato dadkana diin bay ku kala tegeen nimanka soo duulayo oo imaaraadka iyo haddii alla kuu diidin ay maraykanka wataan waa niman gaala ayay ku mabda ah annagana dad muslimiin baan nahay haddee muslin iyo gaalna laba wadday kala qaadeen sidaa awgeed baan marka yay nagu barakacinayaan naguna baabi'inayaan deegaankan u gubayaan oo u dhibaataynayaan axmed nuur xaaji cabdiraxmaan sheekh ismaaciil inta iyada ahaa iyo in ka badanbo waa jiraan ciidamadan waxaan ka hadlaynaa maraykanka u daacadda ah iyo kuwa lamidka ee kale maamulka jubbaland wada shaqaynta leh ma u turaan dadka oo ma u naxariistaan mise waxyeelay u geystaan maya waxyeelay u geystaan tacadiya ka dhanay geystaan dil bay geystaan dhac bay geystaan boob bay geystaan kufsi bay geystaan dhibaatooyin fara badan bay ku qabaan dadka shacabka ee ku nool deegaanadan ciidamada ayada oo soo duulo isugu jira muxuu ahaay salbiyiinta iyo murtadiintabo dhib fara badan buuna dadka shacabka ku qabaa
haye maxaad xusi kartaa oo adiga aad ma oran kartaa meel heblo iyo meel heblo waxaasaa ka dhacay oo aad dadka u tilmaami kartaa meel walbo ay soo galaan dhibaata ka dhacdo dumarkii joogay bay ku garaaceen oo ku jir dileen wixii dukaamo ku yaallay bay boobeen degmooyin fara badan ee ka hoos imaanayay degmadan kismaayo yay horay u gubeen waxaa ka mid ahaa degmada qudus beerxaane baa ka mid ahayd yaqdabayl baa ka mida kaanjiroon baa ka mida buulaxaaji baa ka mida deegaano fara badan ee dadkii deganaa ee shacabka ay ka barakiciyeen oona la tirini karin baa jiro mid walbana waxay ka geystaan tacadiye ka dhan ah haddii qof dumara arkaan maxay samaynayan
waa kufsanayaan waa garaacayaan oo waa jir dilayaan waxaan kala kulannaa dhib iyo shiddo iyo dhac iyo ma aragtay barakicin iyo ayagoon kala aqaanin ma aragtay maamul iyo shacab aan kala kasaynin oo si indhala'aan u cadwaayaan ummadda soomaaliyeed masaakiinteeda iyo bacd ilaah waa ku roy xoolaheedaba
maxaad ula jeedaa ayagoon kala aqoon shacab iyo maamul waxaan u aqaanaa magaalo dhan oo deggan oo xabada laskayga furaayo habeen oo ma aragtay aan loo aabayeelaynin oo guryahii la duminaayo oo la jibinaayo oo guryaha barkood la bartilmaameedsanaayo oo ma aragtay ilaah waa ku royn la gubaayo wax aan shacabka ku fiicneen ay samaynayaan wax dowlad ay ka dhowdahay iyo wax ka dhowaan doona midba mataalla meesha